mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada galmudug iyo qaar kamid waxgaradka deegaanka iyo kormeer dhanka waxbarashada ku taga deegaanka hadfule gobolka gaduud iyaguna halkaasi kulan kula qaatay maamulka dugsiyada macalimiinta iyo qaar kamid bulshada deegaanka hadfuul ee dhanka waxbarashada ku aadan ujeedka kormeerkan ayaa ahayd mid lagu qiminayo xaalada guud ee goobaha waxbarashada baahiyaha agabka waxbarasho iyo caqabadaha haysta caruurta deegaanka iyo helitaanka fursado waxbarasho oo tayo leh bulshada deegaanka hadful ayaa soo dhaweeyey booqashada iyagoona dalbaday in la dardargeliyo adeegyada waxbarashada deegaanka lagana jawaabo baahiyaha degdega ah ee dhanka waxbarasho gaar ahaan midda maadiga ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha deegaanka hadful isagoona sheegay in baahi weyn u qabaan ardayda deegaanka helitaanka waxbarashada maadiga taasoo qayb ka ah dadaal lagu marinayo waxbarashada deegaanada galmudug maanta waxay noola mid tahay ilmaheenna oo waxbartay oo dugsiga dhexe ka baxay ama dugsi sare haddii maanta intaana noo timid waan rajaynaynaa insha allahu tacaala waxbarashadu waxyaaba badan ay leedahay hadda guryo ma haysanno aan ku dhiganno iskuulka waa daahashkaas aad arkaydiin maanta haddii roob yimaado waxa dhan waa isla qoyaya mug iyo qalin iyo ilmahay waxa dhan waa meel cidlaah maanta alxamdulilah xilliga aan soo gaarin ilaahay mahad u sugnaatay waxaa layidhi aqoon la'aantu waa iftiin la'aan haddii marka maanta intaana ayna soo gaartay waa waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol waxaa ku sii mahad leh dhallinyaradii isqabanqaabiday oo wax nala bilowday way mahadsanyiin ayaguna laakiin bahda waxbarashada oo maaragtay ama galmudug waxaa la rabaa wax aan wadno in haddii intaan aan iska wadno waxba ka soo bixi maayan haddaanan dowlad inka aanan ku xirayn waxaan u baahannaha marka in si fiican halkaga kaabo oo wakhtiba inka uusan nagu dheeraan xilli qorraxaan joognaa waxa waaye meelihii aan wax ku bara lahayn wixii maaragtay ardada waxbaratoo ama galmudug ama meel walba joogta waxay xaq u lahaayeen aan rabnaa inaana la iloogin dhanka kale qaar ka mid ah aqoon-yahanka deegaanka oo booqashada qayb ka ahay iyo agaasimaha iskuduwaha waxbarashada caasimada galmudug dhusmareeb maxamuud axmed cali ayaa dhankoda sheegay inay ka qayb qaadanayaan sidii wax looga qaba laha caqabada ka jira dhanka waxbarashada deegaanka hadful ee gobolka gaduud balse waxaan rabaa inaan wax yara idiin iftiimiyo waxbarashada sideedaba lagama weynaado lagamana koro qofka sada kasta uu jiro waxbarashada u baahan yahay inuu waxbarto intaan hadda aragtaan waxay meesha u taagan yihiin aqoontii ay barteen iyo waxbarashadii ay sameeyeen idinkana waxaa meesha u soo istaagta waxay tahay isxilqaan iyo rabitaan warka ma raba inaan ku badiyo laakiin insha allah waxaan idiin balqaadaa inaan albaab kasta oo danta iskuulkaas uu ku xiran yahay inaan garaaco macallin iskuulna waa ah macallin iskuulna waa ahaa laakiin waxaan rabaa inta hoosha ay socoto tiimka macallimiinta isxilqaamay oo wakhtigeedu soo lumiyey waxaan u ballan qaaday xalay inaan diyaar ahay xilliga waxbarashada markay soo aadayaan khamiisii jimcaha inaan soo raaco anigana aan casharada ree haadfuul inay isxilqaamaan oo ay geed iskugu yimaadaan oo waxbarashada geed ka bilaabaan waxay u tahay taariikhda bilowga waxbarashada dadkan laakiin insha allah laguma sii raagi doono waxaan rabaa waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo shaqada aa bilowdeen shaqo dowladu laheed ayay ahayd laakiin dee dowladnimada soomaaliya oo tabar yar darteed ama khayraadka dawliga oo aan meel kasta gaari karinin darteed ayaad waxaad garateen inaa carruurtiinna aa waxbartaan waxaan qiraa inaan waxbarashada ree haadfuul aysan ka bilaabanin geedka saaka aan hor taagannahay iyo carruurta aan hor taagannahay aniga oo ku hadlaya afka wasaaradda waxbarashada waxaan idiin ballanqaadayaa inaan ka shaqaynayno halkan agabka waxbarashada ee loo baahan yahay haddii ilaaha qadaro resorsiga dawliga wixii laga heli kara halkan la soo gaarsiiyo waxyaabaha kale ee dee u baahan dhaqaalo fara badan oo sida dhismaha oo kalena codkiinna iyo maaragta dee soo jeedintiinna waxaan horgeyn doonaa madaxda wasaaradda waxbarashada ee naga sarraysa hadduu ilaahay qadaro booqashadan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah wasaaradda waxbarashada galmudug ay ku xoojinayso waxbarashada deegaanada miyiga iyo kuwa fogfog ee ka fog xarumaha waaweyn ee magaalooyinka dalka gaar ahaan galmudug iyadoona la filayo in wax laga qabta caqabada ka jira deegaanada miyiga ee dhanka waxbarashada galmudug